Wadadan oo ah wadada kaliya ah ee laami ah ee ku taalla magaalada Kismaayo isla markaana halbowle u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa waxay isku xirtaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo magaalada caasimadda u ah dalka ee Muqdisho. Ha yeeshee wadadan ayuu soo gaaray burbur xooggan kaas oo uu sababay ku dhawaad soddon sano oo ay dalka ragaadiyeen colaado sokeeye. Wadayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa dhowr jeer cabasho ka muujiyay burburka wadadan iyaga oona maamulka Jubbaland ka codsaday in wadada dayactir loogu sameeyo. Waa kuwan qaar ka mid ah darawallada gaadiidka wada ee magaalada Kismaayo oo ka waramaya caqabadaha ay kala kulmayeen burburka wadada.
Dowladda hoose degmada Kismaayo waxaan ka codsanaha meel kasta oo laamiga ka burbursan yahay in fiiro gaara loo lahaado oo la fiiriyo sumcaddaynaa ku jirto wanaaggaynaa ku jiro dhibaatada shacibka laga yarayna way ku jirtaa dhibaato aada u fara badan baan ku qabnay xagga beerna oo gaari markaa soo rartay wadadan godka gaari markuu ku dhaca beerna kaa go-aye abalasra kaa jabayso marka waan ku rafaasanayna xagga anuu gaarigeyga iska rogi waayo maalintii magaalada un baan dhex ordaa aada baan ugu rafaasanayna xagga wadada
alxamdulilah hadda wadada si fiicana loo hagaajiyey dowladda waxaan ugu sii baaqi lahaa in wadooyinka kalena saan ay nagu dhisaan halaha yaro hadda sidii loo dhiso oo kale wadadoo dhan magaalada kismaayona saas nogula dhiso wadadan ay ahayd waddo saa'id u jajaban oo saa'id u rafaadsaneed oo haddana ay tahay waddo aad iyo aad u fiican oo liisho ah marka dowladda waxaa ka codsanaynaa in waddooyinka dhan ay noo wada hagaajiyaan oo iswada raaciyaan kulli waxaanu saa ka hadlinaa wadada yar oo aan badnayn oo la dhisay waxaanu ka codsanaynaa dowladdu inay wadooyinka sidaas oo kale noogu dhisto sidaas oo kale inay noogu dhistaan rabnaa gudoomiyaha gobolka madaxweynaha wasiirada ku shaqale waxaanu ka codsanaynaa wadooyinka inay noo dhisaan annaga cusubbaxyayaal baanu nahay wax wanaagsan baan rabnaa inaan aragno dhib iyo rafaad iyo qarxar baa lagu marayey gaarigu hal saac halkaa ama ku dhacayey ama kusii dhacayey ama kusoo dhacayey marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda inay sidaa iyo si la mid ah ay wadooyinka noogu dhisto waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan ku ahay tagsi tagsiile waxaan aad aan ugu dhibanayn waddooyinka hadda maasha allah waddo fiican ayaa naloo haajiyey kuwa kale waa la sii wadaa marka jubbaland dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay waddooyinka saanay noogu wadaan insha allah si kastaba ha ahaatee dhismaha wadadan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Kismaayo ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo lagu dhisayo wadooyin laami ah oo ay magaaladu yeelanayso